bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo helay kitaabkii alfiyat siyuuطiyi oo xadiidka ku saabsanayd ama musطalaxa waxaan joognay alalqaab qaala الnaadimu raximah اllah wacna isku kalif bilalqaabi alqaabta limaa taqadamaa wixii soo hormaray darteed ama limaa taqadama wixii soo hormaray alqaabtooda daryeel gaarasii oo baro ayb marka limaa taqadama liajli maa taqadama yacnii waxay tahay hal qof inaad dhowr qof u malayso ayaa dhici karta haddii aadan naanaysyada baranin alqaabta qofka magaciisa marka lagu sheego haddana laqab lagu sheego laba qof ma aha marka magacii inaad barato kunyadii barato naanaystii barato waxay kaa celinaysaa inaad u malayso ruuxaas inuu dhowr qofood uu yahay tawahumka noocaa ayay kaa celinaysaa wasababi alwadci naanaysta dejinteeda habkii loo dejiyey oo lagu bixiyeyna sababkeeda inaad barato macrifadaa isku mashquule oo naanaystan ninkan maxay ugu baxday bal ogow iyadan wa ullifa waa la alifay fiihimaa labadaasba alqaabta iyo asbaabta ay ku baxday labada waa laga alifay ka caarimin wadaalika kaagaasi ka caarimin oo kale weeyaan caarim moxamed bnulfadl abunucmaan assaduusi naanaystiisawa moxamed bnulfadl abunucmaan ayaa waxaa la yidhaahdaa caarim naanaystiisa caarim abulfadl waa kunyadii moxamed waxaan ujeeda abunucmaan moxamed bnu lfadlina waa magici saddex qof marka ma u malaynaysa adaa sidaa isugu taqaano ka caarimin caarim oo kale caarimkana waxaa la yidhaha qofka mufsidka ah wa qaysarin qaysar oo kale boqorkii mara ninkii qaysar ayaa lagu naanaysay kanna abunadir haashim ibnulqaasim shaykh axmed ibn xambal waa wagundarin gundar lisittatin ayuu u sugnaaday qundarkaasi lix moxamed ibni jacfarin moxamed ibni jacfar wagundarin qundar moxamed ibni jacfarin ah lisittatin lix buu u sugnaaday lix waxaa jirta marka moxamed ibnu jacfar la yidhaahdo ayb naanaystan marka qundar waa saasay u dhigan tahay waxaa aad ugu caan baxay shucba ninka ka wariyo oo moxamed bnu jacfar can shucba ninkaas aad ugu caan baxay shucba laftirkiisaana naanaysta u bixiyey qundarna waa rabshada ama mushaaqibka qofka ah xijaaziyiintu waxay dhahaan almushaaqibu qundarun mushaaqibka waa qundar qundaraa la yidhaahdaay ay ku magacaabaan shucbaa marka u bixiyey intuu rabsheeyeba wuxuu yidhi yacnii uskut yaa qundaru aamus rabshoolow marka qundar waa naanay sidaas ku timid marka ayb shucba marka qundar hooyadiisuu qabay marka rabiibkiisa oo ah gurigiisa joogo cilmigana ka akhristayoo yacni axaadiista aad uga wariyo ayuu ahaa marka mar waxay kugu imaanaysaa xadaanaa qundaru markadalen waxaa la leeyahay bukhaari oo kale wuxuu dhahaya xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa qundarun can shucba marna wuxuu ku leeyahay xadaanaa moxamed ibnu bashaar can moxamed bni jacfarin can shucba waa isla midkii le moxamed ibnu jacfar iyo qundarkii la dhahaa waa hal qof waddaallu addaal naam laqabun lijamaacatin buu yidhi lijamaacatin mid kan qundarkii buu sheegaya mucaawiyatu bnu cabdilkariim weeyaan ayuu naanays u yahay mucaawiyatu bnu cabdilkariim ayuu naanays u yahay jidka makaad ayuu ku dhumay liannahu dalla fii ariiqi maka sababkay ku baxday marka waa taas naanaysta waa barane sababtiina waa baranaysaa si aadan ugu malaynin dihnigaaga wax kale ayna ugu soo degdegin marka ninkan mucaawiyatu bnu cabdilkariim addaal ma aha inuu xagga diinka ku baadiyeysan yahay xagga diinta inuu ka baadiyeysan yahay ma ahane jidkuu ka dhumay oo ariiq asagoo maka marka ariiqi maka ayuu ka dhumay ayb saas weeyaan marka macnuhu wadaciifu daciif oo kale iyadana marka waxay laqab u tahay yanii cabdullaahi bni muxamed cabdullaahi bni moxamed addaciif maxaad u malaynaya marka haddaad maqasho xadiidka inuu daciif ku yahay sidaas maaha laakiin kaana daciifan fii jismihi jir ahaan ayuu daciif u ahay tabar darnaay laakiin xadiidkiisa maya xadiidkiisa waa xadiid toosan marka haddii lagu yidhaahdo cabdullaahi bni moxamed addaciif ha u qaadanin marka xagga xadiidka inuu daciif ka yahay marka isagu si uu taa kaaga bixiyo wuxuu ku yidhi waddaallu mucaawiya mucaawiyata bnu cabdilkariim wاdaciifu cabdullaahi bni moxamed addaciif sayidaani laba sayid waa waaweyn laba ninoo waaweyn ha u qaadanin naanaysta sida daahirkeeda ha u fahmin wa yuunusu اlqawiyu yuunuskii xoogga badnahayna duu liyaani dacfi ku u saaxiiba yuunus اlqawiyu baa layidhi maxaa kuu soo degdegaya xadiidka inuu qawi ku yahay laakin waa daciif xadiidka daciifuu ku yahay halkan marka yuunus اlqawiyu buu iska yidhi imaamu suyuuطi laakiin fatxulmuqiidka iyo kutubaha xadiidka sida ku sugan ninkan waxaa la yidhaha magaciisa alxasanu bnu yaziid ibni faruukh abu yuunus alqawiyu abu yuunus alqawiyu marka sheekhii kunyadiisiibuu magac uga dhigay oo wuxuu iska yidhi wa yuunus alqawiyu buu iska yidhi abuu yuunus waay marka abuu yuunus alqawiyu ma ahan yacnii marka magaciisu in yuunus la yidhaahdo ma ahane alxasanu bnu yaziid waaye magaca abuu yuunus alqawiyu abuu yuunus alqawiy wa yuunus alqawiyu duu liyaani dacfi ku u saaxiiba weeyaan xagga xadiidka ayb xagga cibaadada ayuu ku xoog badnaayeen kaana qawiyan fi lcibaadati wa yuunus alkaduubu yuunuskii kaduubka ahay wahwa isagu kaasina mutqinun weeyaan mid mutqina waay yuunus alkaduub haddii aad maqasho ha u malaynin xagga xadiidka inuu kadaab ka yahay ee waxaa loo yidhi cagsi naanayse waxaa jira cagsi iskaga baxo ayb waa la heli karaa qof dheer oo yacni gaabane la dhahay waa iska dhici karta munaasabadu marka waxay noqonaysaa marka munaasabadu waxay noqonaysaa marka muqaabalada muqaabalada iska noqonayn hadda ninkan wayuunus wayuunus alkaduubu wahwa isagu mutqinun weeyaan mid mutqina oo xadiidka aad ugu fiicnaa marka waa min baabi اladdaad ayaad leedahay min baabi اladdaad wa yuunus الsaduuqu yuunuskii runta badnayna wahwa isagu muuhinun weeyaan mid daciif ah yuunus الsaduuq waa daciif aلsaduuqu marka waxaa dhici karto in laga wado hadalkiisa ama ay dhici karto iyada laftirkeeda min baabi اladdaad inay tahay almu'talifu waalmukhtalif asmaadan marka naanaysyadaan marka waa kuwaan naanaysya waxaa jira marka dihniga sidai usoo degdegaysa khilaafsan khaalid alxadaa ayaa ka mid ah khaalid alxadaa dihniga waxaa usoo degdegayso xirfadaas oo kabaha ama inuu kabaha gedi jiray ama inuu kabaha samay jiray laakiin sidaas ma ahayne kaana jaliisan lilxadaa'iin kuwa kabaha ka shaqeeyo oo kabaha gado ayuu la fadhi jiray sida badan markaasaa khaalid ulxadaa loo bixiyey marka naanays khilaafsan sida daahirka ka yacnii sida daahirka usoo degdegaysa naanays khilaafsan almu'talifu waalmukhtalifu baabkan waxaa layidhaha baab almu'talif waalmukhtalif waa fanni ama baab aad iyo aad muhiim u ah magacyada ayuu galaa naanaysyada ayuu galaa ansaabta ayuu geli karaa ruwaadda waa ku badan yahay walam yudqinhu ilaa caalimun kabiirun xaafidun ninka baabkan idqaaniya waa nin xaafidoo kabiir ah baabkan hadda maxaa yeelay almu'talif walmukhtalif waxaa la yidhaahdaa marka hore asmaa xagga dhigaalka isku mid u dhiganto xagga laakiin ku dhawaaqida ku kala duwan isku sibay u dhigmaan dhibicda iyo marka layska dhaafo dhibiciyo shaqal iska dhaaf harafkan haddaad dhibicdana ka dayso shaqalkana ka dayso kelmaddaani kelmad kale u ekaanee marka waa wax isku dhigmo ah laakiin kala dhihid ah isku si looma dhaho laakiin isku sibaa loo dhigaa ismaadaas marka waa aaday khatar u tahay haddii marka aadan baabkan uunan kuu baxsanayn oo isku qaldee magacyada mararka qaar haddaa isku qaladana waxaa ka imaan kara midna daciif inuu noqdo midna inuu iqo yahay hadhuu isku isdhexgeliso baabkan marka waxaa looga badbaadaa in cilmiga markaas laga qaato min afwaahi alculamaa muxadisiintii hore culammada afkoodii ka qaadan jireen culummadana marka waa itqaani jireen baabka asmaada marka ninkii qaladkiisa waa yaraana marka kitaab iyo ninkii ka akhriyana waa badnaana qaladkiisa tasxiifka annaga laakiin haddaan soomaalida nahay xataa yacnii dadka xadiidka hadda akhriyo baabkan daruuri maba muhiim maba siiyaanba asmaada waa layska sardina un sanadka xadaanii fulaan qaala xadaanii fulaan can fulaan can fulaan can الnabiy sal اl slam markii cani nebiy la dhaafo un xadiidka unbaa la akhriyaa la laqbeeyaa la macneeyaa wahaakada asmaadan yacni ninka ugu ron waxuu ka fiiriyaa daciif miya mase waa iqo laakiin sida iyaga loo dabdiyo aad muhiim iskagama saarno asmaada marka laba sibaa loo dabdiyaa dabdi qalamiya iyo dabdi oo waxaa kitaabo ah dabdiga kitaabada ah waxaa weeyaan yacnii shaygan in la qoro dabdi xarfi ah oo maalan magacii markaad qorato ayuub oo kale waxaad leedahay bilyaa'il muhannaati taxtu ya-dii hoos laga dhibiceeyey oo kale aad leedahay athawriyu oo kalead qoraysaa markaasaad waxaad tidhi bithaai bithaai lmuhallaati bas tawasi ma ku qaldamaayo markaas soo ma fahmi waa marka la dabdinaa dabdi xarfi ah waakaas dabdiga qalamigaa ma fiicna dabdiga qalamiga waxay tahay in dhibco inta la saaro la shaqlo caadi shaqalladan oo rumuusta ah in la shaqlo kordhow god hoos dhig in la shaqlo kaas wuxuu dhibaato ku leeyahay dhibicda inay isku darantaa dhici karto hal dhibic inay tirantaa dhici karto kitaabka hadduu muddo joogo waa tirmaa soo mahan isticmaalka oo ku bato iyo weliba kutubtaas farguriyay ahaayeen marka waxaa dhici karta waxay hartay ku daataan inay dhibicda inay tiranto adhow wax kalea loo malaynaa dabdigan marka asmaadan qiyaas iyo luqo laguma xalli karo saasay usii dhib badan tahay waxaa dhici karta kelmaddu hadday ficil tahay inaad keeni kartid oo luqadii iyo wix intaad u isticmaasho maxaa ka horeeya maxaa ka dambeeya isimka laakiin qiyaasna ma galo wax ka horeeya wax ka dambeeyaad ku fahamtaana ma laha inaad uun sidiisa dabdi ahaantiisa u xifdisa ma ahan baabkan marka culamo badan baa wax ka alifeen cabdulqani ibnu saciid alasdi almisri kitaabuu ka alifay almu'talif almukhtalif fii asmaa'i naqalati alxadiid baa la yidhaahdaa iyo kitaabu mushtabihu nisba labada kitaabba waa la dabceeyey hindiyaa lagu dabceeyey imaamu dahabi ayaa marka almushtabih fii asmaa'i arijaal ayuu alifay isaguna kitaab aad u wanaagsan waaye wuxuu ku jamciyey wax fara badan oo asmaa' badan oo isku dhex qasmi karto laakiin dabdiga uu isticmaalayaa dabdi qalami ah imaamu dahabi kitaabkiisa dabdiga uu isticmaalay xarfi ma ahna waa qalami ayb marka sidaa darteed maqsuudkii dhammaaye ma ku wanaagsanaanaya taas oo kale dabadeed ibnu xajar ayaa wuxuu alifay kitaab layidhaha tabsiiru lmuntabih bitaxriiri اlmushtabih tabsiiru lmuntabih bitaxriiri اlmushtabih dabdi kitaabo ahu cuskaday marka asaguna can ziyaadaad badanna kii dahabi waa ku daray waana yacni kitaab aad iyo aad u muhiimsan lama dabcaynin buu leeyahay axmed shaakir isagoo makhduuda ayuu wuxuu yaallaa daaru lkutub almisriya almu'talif almukhtalif waxaa wax ka alifay sidoo kale ibnu makuula alamiir abu nasr ibnu makuula waa kitaabka ugu ugu mawsuuca ugu mawsuucaysan abu nasr ibnu makuula kitaabkiisa waxaa taxqiijiyey cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi qaybo ka miduu ka taxqiijiyey qayb bukhaariga iyo muslimka mu'talifkooda iyo mukhtalifkooda abu caliyin aljayaani taqyiid ulmuhmalka baabab dhan bu ayuu ka dhigay iyo rag kaloo fara badan kitaabu ulfaysal fii culuumi اlxadiid isaga laftirkiisa waxaa weeyaan waxyaaba noocan oo kale mu'talif iyo mukhtalifu ka hadlaa marka hadduu dad badan aimo badan baa wax ka alifeen daara qudni laftirkiisa waa leeyahay almu'talif walmukhtalif marka way badan yihiin kutubaha baabkan laga alifay aaday culammada daryeel gaar u siiyaan marka baabkan suyuudi waa ku dheeraaday aadu ugu dheeraaday marka wuxuu leeyahay ahamu anwaaci alxadiidi ma'talaf khaطan walaakin lafduhu qad ikhtalaf ahamu anwaaci alxadiidi xadiidka anwaacdiisa kan ugu muhiimsan waxyaabaha ugu muhiimsan maa kii weeyaan ii talafa isku dunmay khadan min jihati khadin xagga farta dhigaalka walaakiin lagu noqoyee lafduhu lafdi dhawaaqiisu qad ikhtalafa oo iskhilaafay wa julluhu yucrafu binnaqli walaa yumkinu fiihi daabitun qad shamila wajulluhu fannigan badankiisna yucrafu waa la aqoonsadaa binnaqli soo guurin baa lagu aqoonsadaa walaa yumkinu ma suurtoobayso fiihi kan dhexdiisa daabitun daabit ma suurtoobayo daabitkaas oo qad shamila wada koobay daabit yacnii kulli asmaacda mutalifka mukhtalifka wada koobaya ma jiro marka markuu leeyahay yacnii walaa yumkinu fiihi daabitun qad shamila laakiin dawaabit yaryar waa iska jiri karaan waana ku arki doontaa insha allahu tacala awalu man sannafahu cabdulghani waاdahabiyu aakhiran uma cuni awalu man ruux kii ugu horreeyo sannafahu sannifay mutalifka ee mukhtalifka cabdulghaniyi cabdulghaniy bnu saciid alasdi weeyaan wاdahabiyu dahabin imaamu dahabina sannafa aakhiran dib ayuu ka sannifay gadaal laakiin kitaabka dahabi waxaan hore u sheegnay inuu yahay kitaab dabdigiisu uu yahay dabdi qalami ah oo aynan ahayn dabdi xarfi ah ama kitaaba ama ahayn uma markaa dabadeed cuniya waxaa aad u daryeelay biljamci ururin fiihi kan la ururiyo alxaafid bnu xajar cuniya alxaafidu cuniya hadda mabni lilmacluuma ka laqbaynayn daa'iman saasay u badan tahay uma intaa dabadeed cuniya alxaafidu ay ictana alxaafidu xaafidkii ayaa aad iskugu kallifay biljamci ururin fiihi kan dhexdiisa la ururiyo fa jaaa waa yimid aya jaamicin fa jaaa waa yimid aya jaamican jaamic baa yimid aya jaamicin yacnii kaasoo aya jaamicin ah kula jamciyo aad u wanaagsan ah muxararin jaamicaas oo muxararin la taxriiriyey oo la tafatiray wa haadihi amhilatun mima اkhtasar ibnu salaaxi mac zawaa'idin ukhar wa haadihi tani amhilatun tusaalayaal waay mimaa kii ka mida ikhtasara ou soo koobay ou soo ikhtisaariyey ibnu salaaxi abucamr bnu salaax abucamr ibnu salaax mac zawaa'idin lala qaba ziyaadooyin ziyaadooyinkaasoo ukhar kale ziyaadooyin kale iyadoo ay la socoto intii ibnu salaax sheegay ziyaadooyin waa kuwana bakriyuhum wabnu shurayxin asqacuu wajaahiliyuuna wahayrun asfacuu bakriyuhum wabnu shurayxin asfacuu wajaahiliyuuna wahayrun asqacuu asqacu buu labadaba iiga wada dhiga aniga sidaa ma aha asfacu waayo midka hore kan dambena asqacu beyt beytkan marka wuxuu ku kala saarayaa asfac iyo asqac meel haddii lagu dhiga ma kala saari karta oon dhibic lagugu yeelin daan dhibic loo yeelin lama kala saari karo asqac iyo asfac isku sibaa loo dhiga waagi hore maogtahay waxaa lama dhibci jirin dhibcahan gadaal dambe iskaga soo bateen qofka isagaa laga rabaa marka inuu dhibicda meeshan ku haboon uu fahmi karo bakriyuhum muxadisiinta bakrigooda ayb wabnu shurayxin iyo ibnu shurayx asfacu asfac weeyaan kuwaas ibnu shurayx ibnu shurayx shurayx yacnii inankiisa asfac ibnu shurayx ayb bakriyuhum bakru bnu asfac kuwaas oo asfac wa jaahiliyuuna iyo kuwa jaahiliyiin ah oo waqtigii jaahiliga noolayna asfac wahayrun intaa waxaan ahaynna asqacu inta kale waa asqac qaabka uu ku socdaa waxay tahay inta yarow kuu sheegaan wuxuu ku leeyahy hebel iyo hebel waa intaas wixii ka soo haray kan kala waayo marka magaca kala waayo ee lagu dhihi maayo asqac inta hebelaa layraa hebelaa layraa hebelaa layraa sidaas waxma lagu xadayn karaa bakriyuhum bakrigooda muxadisiinta wabnu shurayxin iyo ibnu shurayx asfacu asfac weeyaan kuwa wajaahiliyuuna iyo kuwa jaahiliyiina oo waqhtigii jaahiliga noolaa wahayrun jaahiliyiintaas iyo bakri iyo ibnu shurayx marka hayrkood asqacu asqac weeyaan waa hilatu bnu asqac saxaabigaasaa ka mida ya ya ma aha maaha ma ashqac maban xadiid maba ku arka waxaa la kala saaraya waxaa weeyaan asfac iyo asqac bis wixii intaana marka bakri iyo ibnu shurayx iyo kuwaan jaahiliga noolaa asfac baad leedahay inta kalena asqac ayaad leedahay usaydu bidami wa bitashiiri ibna abiljadcaa'i wاlxudayri halkan wuxuu kala saaraya usayd iyo asiid usayd iyo asiid baa la kala saaraya usaydu usayd usaydkaasoo kaa'inun bidammi ahaaday yani la goday wa bitashiiri maca tashiiri tashiirna ah hamsadaa la goday waana la taskiiriyey usayd ayaa leedahay ibnaa abiljadcaa waaye yani abnaa abiljadcaa dhe abnaa abiljadcaa abuljadcaa wiilashiisii ayagu marka waa usayd abnaa abiljadcaa waalxudayri iyo yacnii xudayr inankiisii ibnu xudayr abnaa abiljadcaa'i waalxudayri marka ibnulxudayr kee noqonaa marka usayd ibnu xudayr waa saxaabiga usayd baad leedahay usayd ibnu abiljadcaa ka kalana wa akhnasin waxayxatin wahaclaba wabni abi iyaasin fii maa hadaba weli kaasoo waraa wa akhnasin ibnu akhnas uxayxatin ibnu uxayxa wa haclaba ibnu haclaba wabni abi iyaas iyo ibni abi iyaas fii maa sidii hadabahu ibnu salaax ou shaandheeyey kuwaasoo dhan usayd baad wada leedahay usayd bn bn abiljadcaa usayd bn xudayr usayd bn akhnas kada aw haakada weli marka usaydkaasuu kusii dhex jiraa wa raaficin ibnu raafic saacidatin ibnu saacida wa zaafirin kacbin cadfun bilaa caaطif wayarbuucin duhayrin caamirin uma abuu cuqbata maca tamiimin lala qabo wajaddi qaysin qays awowgiisa lala qabo qays awowgiisna usaydaa la dhihi jiray qayskaas oo saaxibin saxaabi ah kaasoo tamiimiyin yacnii reer bani tamiim ah kuwaanoo dhan inta uu kuu magacaabay usaydu bidammi maa siwaahuna muxuu noqonaa marka intaan ka soo haray asiid wakni abaa asiidin اlfazaari wabna caliyin wahaabitin bukhaari wakni abaa asiid saas mau idiin qoraa usayd mau qoraa wuxuu ka baxa marka kunyooyinkii ee wuxuu ka baxa asmaa'dii weli waxaan ku jirnaa usayd iyo asiida ogow asmaa'dii wuu ka baxay kunyooyinkiibuu galay marka wakni u kuniyey abaa usaydin abaa usayd alfazaariyi usayd dheh abuu usayd sidaa u kuniyey saa dheh wabnaa caliyin wa haabitin yanii cali iyo haabit labadiisi labadoodii inan ayaguna abu usayd sidaa ugu kuniyey oo abu usayd dheh bukhaariyin marka bukhaariyintan ishkaalay leedahay sababtoo ah bukhaari iyo halkan laguma kala saarayo bukhaari iyo najaari gadaalu ka keeni doonaa marka meeshaas marka waxaa weeyaan waa iska qofkanna nisbadiisu bukhaari ma aha ruux bukhaari la yidhaahdo usayd iyo baabkeed ku jirana ma jiro marka waxaa weeyaan musanifku halkaas sidaa unbuu iska yimi uma intaa dabadeed ibnu ciisaa ibnu ciisa oo usayd ibnu ciisa wahwa isagu fardun uma intaa dabadeed ibnu ciisaa ibnu ciisaa amana ah wahwa isagu fardun keli waay oo kaa isaguna waxaa tidhaahdaa sidaasoo kale waxaa tidhaahdaa abuu usayd ibnu ciisaa uma bnu ciisaa wahwa fardun amana cafan kan wuxuu bilaabayaa amana iyo umaya iyo aaminow kala saaraa usaydka halkaasa uga tagan wuxuu kala saarayaa amana aamina iyo umaya asmaa isku wada dhow xagga dhigaalka nacam uma intaa dabadeed ibnu ciisaa ibnu ciisaa amana waaye amanatu bnu ciisaa ayuu rabaa qofkaas amanatu bnu ciisaa wahwa isagu fardun keligiis waa isaga keligiisaa fardi oo sami ma lahano cid kaleo amana la yidhaha ma laha wagayruhu isaga kayrkiis umayatu waay umaya ow amase aaminatu aamina bay noqonaysaa halkan marka wuxuu kala saaray amana umaya iyo aamina amanatu bnu ciisa marka laga reebo inta kale ama waa aamina ama waa umaya aamina iyo umaya waxaad ka reebay keliya yani baabkan amanatu bnu ciisa ayaa lafdigaas isimkaas amana keligiisaa leh inta kale ama waa umaya ama waa aamino محمد بن أتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني محمد بن أتش محمد بن أتش الصنعاني loo nisbeeyey bitaa buu ahaaday ta iyo washiini iyo shiin madbuuطun kula dabdiyey waa bitaa'i lagu dabdiyey washiini shiin lagu dabdiyo atash atash iyo anas oo kala saara haddana atash iyo anas wuxuu ku leeyahay marka moxamed bnu atash aلصancaani ase ayaa ta iyo shiin ah bilaa tawaani iyadoon yanii bilaa ta'ahurin iyadoon laga dib dhacaynin oodan yanii ka yanii sideedaba yani waxaa weyn dhexgal adoon ka baqbaqin moxamed ibnu atash aلsancaani inta kale haddaad aragto ninkaas mooyaane kuwa kale maxaa leedahayn anas inta kalood aragto anas iska dha atash hal moxamed ibnu atash bis ahwabu najlu cutbati wاlأshari wawaalid اlxaariثi uma اqtasirii ayuub iyo ahwab ayaa la kala soo caaday ayuub iyo ahwab ahwabu ahwab najlu cutba cutba inankiisii waaye wاlأshari yacnii ashar inankiisii oo ahwab bnu cutba ahwab bnu اlأshar wa waalid اlxaariثi xaariث waalidkiisna waa la yidhaahdaa oo alxaariث bnu ahwab dheh uma intaa kadib iqtasir gaabso ahwab saddexdaas keliya lah inta kale marka maxay noqonayaan maxay noqonayaan inta kale ayuub ayuub iyo ahwab aa la kala saaraya ahwabu ahwab najlu cutbatin cutba inan wiilkiisii way wاlashari ashar wiilkiisii way wa waalidu اlxaariثi xaariث waalidkiis waay uma intaa dabadeed iqhtasir gaabso wa abawaa caaliyaةi wamacshari udaynaة xamaadun bara xamaadun bara udkuri qoray baraa saas waxaa la kala saara waa albaraa iyo baraa albaraa'u ra'da waa shadan tahay markaan iyo iyadoon shadnayno baraa la dhaha baraa albaraa albaraa'u bnu maalik oo kale albaraa'u bnu caazib iyo albaraa oo ra'da la shaday iyo kala saacad waa mukhtalif iyo mukhtalif marka wuxuu leeyahay wa abawaa caaliyatin wa macsharin abawaadan waa mudaaf caaliyatin iyo wamacsharin baa mudaaf ilayhi u kale ah wa abawaa caaliyatin wamacsharin waxaa laga wadaa abuu caaliya iyo abumacshar udaynatun udayne marka caaliye kuma cadfan iska jira meesha udaynatu sideeday isim u tahay waxay ku cadfan tahay wa abawaayay ku cadfan tahay wa abawaa caaliyatin abuu caaliya iyo wamacsharin abumacshar udaynatun iyo udayna abu udaynaha dhehn iska jir ayb udaynatun walidaalika waa goda udaynatun wa udaynatun udayna xamaadun xamaad axmed shaakir meeshaan isagoo marka waa wahmiyey abu udayna buu yidhi waa abu xamaad kulli abawaadu ku wada cadfay sidaas ma ahan laakiin oo in markaa lagu cadfo waa abawaada saasaa sax magacaanna yacnii asmaada kutub alasmaa walkunaa iyo marka laga fiiriyo udayne iyo xamaad unbaa magaca abu udayne iyo abu xamaad ma aha meeshaa marka iska jirna wahmi weeyaan axmed shaakir meesha wa abawaa caaliyatin iyo wamacsharin udaynatun wa udaynatun iyo udayna xamaadun wa xamaadun xamaad baraa marka muxuu yidhi yah baraa'un weeyaan kuwaasoo sidaasaa loo aqhriyaa baraa oo ra'da waa shadan tahay udkur sheeg marka sidaa ku sheeg inta kale marka maxay noqonayaan baraa ay noqonayaan inta kale abu caaliya iyo abumacshar udayna xamaadkan maahe inta kale waxay noqonayaan markaas baraa bay noqonayaan oo ra'da iyadoo aan la shadaynin إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجاري البخاري النجاري أي kl hadna kal mعنayna نisbadii waa البخاaري النجاaري wuxuu ku leeyahay cid kastoo أنصاar u abtirsato نajaariy weyaan النajaari ah ayb haddii aad ka hadlaysa yعnي imaamkii صaحيixa alifayna ama qof allaale qofkii bukhaari u nisba yacni dhulkan bukhaara u nisbo sheegtana magaciisa bukhaariyun u aqri najaariyun ha dhihin qofka un fiiri adiga maalan waxaad arkaysaa ma shaqlana bukhaari iyo najaari miday tahay ma ogid qofka fiiri sanadkan fiiri shakhsigan hadduu shakhsi nebiga ka warinayo kale yahay ama ansaartii wax lamida uu yahay u abtirsanaayo najaari iska dhe tartiib nin cajamiyo ama maalan beledkaas yacni bukhaara la yidhaha unis abtirsanaa hadduu yahayna albukhaariyu iska dhe najaari meeshaas ma joogay soo ma fahmo ilaa bukhaara nisbat lbukhaari nisbat lbukhaariyi bukhaari nisbadiisa ilaa bukhaara waman ruux min alansaari ansaar ruuxaasoo min alansaari ka mida ansaar fannajaariyu najaari weeyaan min bani najaar nebigay wax u ahaayeen calayhi salaatu wassalaam walaysa fi اsaxbi wala اlatbaaci man yansabu اlأwala biاlijmaaci walaysa ma ahaanin fi اsaxbi saxaabada dhexdooda wala اlatbaaci taabiciinta dhexdooda man ma ahaanin yunsabu loo nisbeeyo alawala kan hore oo yacnii bukhaara loo yacni bukhaari loo nisbeeyaa ma jiro biاlijmaaci ijmaac bilijmaaci ijmaac marka la cuskado waalidu raaficin wa fadlin kabiri khadiiju ahmil hayra daa wasagirii halkan marka wuxuu ka gelayaa khadiij iyo xudayj khadiij iyo xudayj ayuu kala saarayaa wuxuu yidhi marka waalidu raaficin raafic waalidkiis aabbihiis wa fadlin wa waalidu fadlin fadal waalidkiis kabir weyney khadiijun waxaa tiraa waalidu raaficin raafic waalidkiis wafadlin wawaalidu fadlin fadli waalidkiis khadiijun ahaa ama khadiijun sidaa dhebel waalidkaa ka bedel waalidka ka bedel waalidu raaficin raafic waalidkiis wa fadlin wawaalidu fadlin fadli waalidkiis khadiijun khadiij dheh oo markaaba bedel waalidunaa laga bedelay cashubayaan waa isaga bannaantahay cashubayaankaadna moodaa inuu sahlan yahay wawaalidu raaficin wa fadlin raafic waalidkiis iyo wafadlin fadli waalidkiis ayb marka cadfubayaanka markaad leedahay marka waxaa weyaan marka khadiiji nam khadiijun ah khadiijun ah waalidka unbaa ama waa ka bedelaan cadfubayaan baad ka dhigaan iskaga bannaanta khadiijun ahaa kabir weyney kaas oo seed dhehaysaana khadiij dheh iska weyneeyo khadiij ha taskhiirinin bilkhaa'i watashiir bitashiir ahmil ihmaaliyo dhibictir hayra daa kaa wixii ka soo haray kaas intaan waxaan ahayn dhibictirow ku yidhi dhibictir marka muxuu ka wadaa maxaad akhrinaysaa marka xa akhrin xa akhriyo ha akhrinin yacnii khaadii ha akhrinin wasakhir haddana tashiiri adoo xa akhriye bal tashiiri muxuu noqonaan xudayj xudayj baa soo baxaya waa la fahmaan malayna waalidu raaficin raafic waalidkiis wa fadlin fadli waalidkiis khadiijun ahaa raafic ibnu khadiij fadl ibnu khadiij kabir weyney ahmil himaali hayradaa kaa wixii ka soo haray wa sagiir tashiirina intii aan intaan ahayn waxaad tidhaahdaa xudayj intaan laakiin laguu sheegay khadiij ku xifdi haddaa akhrinaysa xadiidka raafic ibnu khadiij sidaa dhan udayjna ma aha xudayjna ma aha khadiij xiraashun ibnu maalikin kawaalidii ribciyin ahmilhu bigayri zaa'idii xiraash iyo khiraash xiraash iyo khiraasha la kala saaraya xiraashun xiraash ibnu maalikin ibnu maalik ahaa kawaalidi ribciyin ribci waalidkiis oo kale xaal uu la tooyahay ahmilhu ihmaali oo maxaad leedahay iyagu markaas xiraash xiraash bikayri zaa'idin zaa'id la'aan ziyaada la'aan yani adoon cid kale ku darin idan marka xiraash iyo khiraash yaa badan khiraashkaa badan xiraashka iska xifdi mara xiraash meeqay noqonayaan xiraashu bnu maalik iyo ribci waalidkiisa ribciyu bnu xiraash ribciyu bnu xiraashin iyo xiraashu bnu maalikin labadaas intii marka laga reebo inta kale khiraash dheh ha akri xiraashun xiraash ibnu maalikin ahaa ka waalidi ribciyin oo ahaaday iskahabar ka dhiga daad ama waxaa tiraa ka waalidi ribciyin ribci waalidkiis xaal ou la tooyahay ahmilhu dhibictir bikayri zaa'idin ziyaada la'aan adoon labadoodaas cid kale ku soo siyaadinin inta kale khiraash iska dheh waay kullu qurashiyin xisaamun wahwa jam wamaa fi اlansaari xaraamun min calam kullu qurashiyin qurashi dhammaantiis xisaamun weeyaan wahwa isaguna jammun waa badan yahay wamaa kii fil ansaari ansaar dhexdeeda ahaadayna oo min calamin calam ah asnaa calama ah xaraamun weeyaan kaa isaga xaraam baa la leeyahay laba magacoo hadda marka xaraamun iyo xisaamun waa isku mid waa mutalif iyo mukhtalif wuxuu ku yidhi wixii quraysh uu abtirsado xisaam iska dheh wixii ansaar uu abtirsadana xaraam ah jaabiru bnu cabdillaahi bni camri bni xaraam ummu xaraam bintu milxaan ummu xaraam ayaa la leeyahay jaabir bni cabdillahi bni xaraam ibni camr bni xaraam ansaaro xakiim ibnu xisaam waa mh waa yacnii waa quraysh ibnu xisaam dhale xakiim ibnu xisaam xisaam iyo xaraam marka halkaasay kaaga haraysa uhmila laysa hayrun ilxudayru abuu usaydin hayruhu khudayru xudayr iyo khudayr ayuu kala waxaynayaa haddana uhmila waa la ihmaaliyey alxudayru xudayr waa la ihmaaliyey oo waa la dhibic tiray xa'a la akhriyey abuu usaydin usayd aabbihiis ahaa kunyo ma ahan hadda tan abuu usaydin usayd aabbihiis ahaa usayd aabbihiis maxaa la dhahaa marka xudayra usayd bnu xudayr uhmila waa la ihmaaliyey alxudayru xudayr baa la ihmaaliyey oo la dhibic tiray abuu usaydin ah ama abuu usaydin baa la ihmaaliyey beddelka beddelka niyatu takraari alcaamil uu leeyahay ka kalena waxaa weeyaan catubayaankuna sidaas isagu ma laha wixii kan ku bannaan kanna waa ku bannaan yihiin ilaa masaa'il dhowra ma ahan halkan marka sidaa doontaba ka dhigo uhmila waa la ihmaaliyey alxudayru xudayr abuu usaydin ahaa waa la ihmaaliyey waa la dhibic tiray laysa hayrun laysa hayrulihmaali iska jumlo waaye muctarido camal iska ahe laysa hayruulihmaali ihmaal waxaan ahayn jaa'isan ku bannaan ma aha ihmaalkaas waxaan ahayn kuma bannaan uu ku leeyahay usayd aabbihiis inaad ihmaalisa ma ahan hayruhu laakiin kaa hayrkiis usayd hayrkiis maxaa la leeyahay khudayrun khudayr khudayr iyo khudayr waa la kala fahmaan umalayna hal unbaa khudayr ah usayd aabbihiis inta kale khudayr iska jir marka adoo akhrinayo kitaab haddii aad marka usayd ibnu khudayr khudayr akri inta kale khudayr le iska akhri ciisaa wa muslimun humaa xannaatu wa in tasha khabaatun aw khayaatu xanaad iyo khabaad iyo khayaad ayaa la kala saaraya khayaatun xanaadun khabaadun xanaad waa nisbatan ilaa bayci alxindati midka xindada gado qamadiga waalkhabaadu waa ninka caleenta jafo geedaha ka jafo khayaadun waa ninka dharka tolo waa xeraf wuxuu ku leeyahay marka ciisa ciise ciisa bnu abi ciisa wa muslimun iyo muslim humaa iyaga xannaadun weeyaan xannaad wa in tasha haddaad doontana khabbaadun weeyaan ow amase khayaadun waay yacni waxaa la yaab leh nisbadan yacnii saddexdan magac labadooda mid kasta waa lagu naanaysaa ciisahani xannaad waa la dhahaa khabaad waa la yidhaha khayaad waa la dhahaa ka kalena sidoo kale sidoo kale yihiin de wax isku derdermaa maba jira dhibaataa mara waxaa dhici karta marka xillina inuu yacnii xiraftan inuu soo maraya dhici karta mid kastaa uu ku soo shaqaystay sidaa marka loogu nisbihiyo wasif abaayibi biاljariiri ibna sulaymaana wabilxariiri walaysa fi الruwaati biاlihmaali wasfan siwa haaruunin اlxamaali wasif sifee abaطayibi abuطayib sifey ibna sulaymaana ibnu sulaymaan ahaa abu ayib ibnu sulaymaan sifay maxaad ku sifaynaysaa biljariiriyi midin shaqlaa meeshaas jiimku ma kordhiga biljariiriyi jariiri u nisme wa bilxariiriyi ya ha wabilxariiriyi xariirina yani u nisbe wabilxariiriyina u nisbe aljariiri alxariiri jurayrina waa iska jiri kartaa aljurayriyu wاlxariiriyu wاljariiriyu abaayibkaas un jariiri iyo xariiri ku nisbeen walaysa fi الruwaati halkan waxuu keenaya baabkan marka aljamaal iyo alxamaal walaysa ma ahaanin buu yidhi fi ruwaati ruwaadda dhexdooda walaysa ma ahaanin siwaa walaysa isinkeeda waa ka walaysa ma ahaanin siwaa haaruunin haaruun wixii ka soo haray haaruunkii de alxamaali nam haaruunin alxamaal fi ruwaati bilihmaali ma ahaanin ku in la ihmaaliyo ku yacni la dhibic tiro fi ruwaati ruwaadda dhexdooda wasfan xaal uu yahay xamaalkaasi mid la sifaynayo isaga lagu sifaynayo xaal walaysa ma ahaanin siwaa haaruunin haaruun wixii ka soo haray bilihmaali madbuuطan kula dabdiye bilihmaali lagu dabdiye fi ruwaati ruwaadda dhexdooda ma ahaanin wasfan xaal uu yahay isagoo la sifaynayo xamaalkaas lagu sifaynayo iyadoo sifo ay tahay xamaalku uu sifo yahay ma jiruu leeyahay yacnii ihmaal iyadoo la dhibic tirayo xamaal yacnii ruwaadda dhexdeeda hal xamaal unbaa jira inta kale jamaalay noqonayaan kaasi waa maxay muusa bnu haaruun alxamaal ala leeyahay muusa bnu haaruun alxamaal aljamaal la dhehi maayo wixii isaga ka soo hara maxay noqonayaan marka jamaalay noqonayaan alkhadari muxamed bnu xasani wman cadaahu fadmuman wasakinii alkhadariyu wاlkhudriyu ayuu ku sheegaa khudri iyo khadari alkhadariyu khadari moxamed bnu xasan weeyaan moxamed bnu xasan alkhadari waman ruuxii cadaahu isaga ka soo haro fadmuman god horta wasakin daalkana reeb seed dhehaysaa marka alkhudriyu abuu saciidin alkhudriyu ayaa leedahay ninkan kale moxamed ibnu اlxasanna maxaad leedahay alkhadariyu caliyun الnaaji waldu'aadi wabnu abi du'aadin اliyaadi daawuud iyo du'aad alkal saaraya daawuud iyo du'aad daawuudkaa badan marka du'aadkuu kuu sheegaa marka caliyun cali caligii day annaajiyu loo nisbeeyey naaji waladdu'aadi waa idqaam kabiira beydkoona saa u yaalan waladu du'aadin waladu du'aadin marka walad du'aadin buu yidhi idqaamulkabiirkana waa ogtihiin waxayaabaha yacnii luqada carabiga oo ugu jiraa waxay tahay dalaban litakfiif ayaa loo keensadaa oo carabta yacni walad du'aad in la yidhaha iyo waladu du'aadin in la yidhaahdo walad du'aadaa sahlan soo maha walidaalika abu camar ibnu alcalaa dadkii ku eedeeyey meeshaan yidhaahda yacnii idqaamulkabiirka isaga unbaa caan ku ah idqaamulkabiirka abuu camar ibnu calaa baa caan ku ah wax kale maba leh oo idqaam kabiir uwa kale wax dhifu ku noqonay idqaamkaas kabiirka marka isaga marka nin luqawiyo ahay waxyaabaha marka uu yacnii culummada markay ka hadlaayaan ay u xujeeyaan waxaa ka mid a carabta waa taqaanaa weligeed yacni qaacidooyinkeeda waxaa ka mid a takhfiif nudqiga in la takhfiifka in la raadiyo oo aad arkay waxaas waxay u sameeyeen dalaban litakfiif iyadoo laleeyahay caliyun cali caliyun الnaajiyu abulmutawakil cali annaaji ninka walad du'aadi weeyaan waxaa la yidhaha caliy bnu du'aad abulmutawakil annaaji iska jir caliy bnu daawuud hadhehin caliy bnu du'aad abulmutawakil annaaji wabnu abi du'aadin iyo ibnu abi du'aad aliyaadiyi aliyaadiyu loo nisbeeyey ibnu abi du'aad aliyaadi wa axmed bnu abi du'aad axmed bnu abi du'aad aljahmiyu almashhuuru bitajahum ninkii jahmiyada yacnii aad loogu yaqaanay waa ninkii ma'muun aad ugu dhiiri geliyoo ka gaday barnaamijkan jahminimada oo in yacnii alqur'aanu makhluuq in yacnii caqiidadaasna ka dhaadhiciyey dabadeedna ka dhaadhiciya inaan shaqo la siinin ilaa ninkii yidhaahdo alqur'aanu makhluuq ma ahani oo yacnii wixii la sii jiray culummada markaa baytulmaalka laga sii jiray in laga gooyo qofkii aan sidaa caqiidadaas qabin qaali inaan laga dhigin in la imtixaano oo culummada inta lasoo qabtaa la weydii jiray maa taquuluuna fi lqur'aan baa la dhihi jiray ninkii yidhaahdo alqur'aanu kalaamullaahi qur-aanku waa kalaamullaahi makhluuqna ma ah waa la xabisi jiray qaarna waa lagu dilay qaarna waaba xabsi bay ku galeen raggii lagu dilay waxaa ka mid ah axmed ibnu nasr alkhusaaci waxaa ka mid ahaa abuu yuusuf albuwaydi saaxibulimaam shaafici mukhtasarka albuwayddigana iskale imaamu shaaficina bedeley booskiisii markuu dhintay ninkii bedeley waay oo masjidka fadhiistay shaafici wax ka akhri jiray masar baa inta laga soo qabtay baqhdaad la keenay ayaa waxaa lagu imtixaanaa wax ilaahay iyo rasuulkiisa aysa sheegin maa taquulu fi lqur'aan alqur'aanu kalaamuullah intaasaa la yaqaanaa ma rabaane waxay rabaan makhluuq inuu yidhaahdo waa diida marka isagoo silsiladaysan unbuu dhintay waxaa ka mida nucaym ibnu xamaad baa ka mida mixnadaas marka oo shaykhuulbukhaari ahaa waa dileen lagumana tuka karay dheheen intay dileen ayay dheheen lamana dhaqi karo mana lagu tuka karo sidiisaa loo duugay dheheen mixnada marka xambal xambal ayaa wuxuu ka qoray kitaab kitaabulmixna la yidhaahdo ibnu abi xaatim laftirkiisana dadkii masaladaas ku sibqaday iyo iyo wax ka qoray isaga laftirkiisa marka ninkan ninkaasu ah axmed ibnu abi du'aad fidnadaas marka waxay socotay zamankii ma'muunay socotay muctasim baa sii waday waxaa sii waday waahiq ayaa sii waday saddex dowlad intay dhacdo midaa bilowday ma'muuna bilaabay waa dhacay muctasim uma haddana waxaa bilaabay haddana waxaa meesha ka sii qabtay waahiq saddex dowladood intii ay telinaysa waa socotay mutawakil ninkii la dhihi jiray markuu qabsaday ayaa sunnada in la daahiriyo iyo uu mixnadaasna imtixaankaas dadka laga qaaday mar dambe dadka laguma imtixaani karaan nin walba hortaad u soco sunna haddaad faafinaysa faafi imaam axmed isaga marka dadkii lagu xabisaa lagu shideeyey lagu dhibay buu ahay ku sabray culammada marka qaarna ad waaba lagu dhibay qaar waa lagu dilay qaarna ruqsaday iska qaateen mar haddii la qasbaayo man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu mud'inun biliimaani iska qaateen laakiin waa isku raaceen culammadu inay gaalnimo tahay caqiidada iyada waxay dhihi jireen imaamu alimaam ibnulqayimna waa ka dhahaayo walaqad taqallada kufra yacni kufrahum gaalnimadooda waxaa dusha u ritay hamsuuna konton hamsuuna yacni konton caalim fii cashirin oo toban lagu dhuftay konton toban lagu dhuftay maqa shan boqol waa saasuu caddeeyey uu yidhi marka a'immada qaaruu sheegay bal iyo dabaraani iyo walaalakaa'iyu limaamu laalakaa'iga imaamka ahay saasuu soo naqliyey buu yidhi bal wa qablahu dabaraani bal hortiis dabaraani baabaayaa keenay leeyahay marka shan boqoloo caalimaa dusha u ridatay mas-uuliyaddeeda dusha saartay alqur'aanu makhluuq ninkay yidhaahdo inuu ku kufrinaayo taasaana laysku imtixaani jiray kufrigu marka ma ogtahay haddii marar badan waxaa iska dhici karta shay kufriga qofkan laakiin uunan kufri u aaminsanayn inuu ummadda ku imtixaano uu ku dhibo waa laysaga sabraa marka isaga marka ma'muun iyo lama gaalaysii jirin culamadu ma gaalaysii jirin li'annahu maxaa yeelay diin saxiixa u arkaayey shubha ku qumtay iyo ta'wiil iyo wax lamida ninkaana marka ka gaday axmed ibnu abi du'aad laakiin mas'aladan jahmiyada lama gaalaysiinin yacnii in la idlaaqana sax ma aha taxqiiqu kuma jiro inaan la idlaaqa yacni in la yacni labada dhinac in loo kala idlaaqaa ma aha culammada jahmiya caqiidada jahmiyadu inay gaalnimo tahay sheegeen qaar ka midana waa gaalaysiiyeen acyaan oo jahmiyada ka mida acyaan aysan gaalaysiininna waa jirtay iyadoo marka fiirinayo markaas mawaanicda yacni kufriga mucayanka ayuu eegaya marka qof kastoo tajahum ku dhacay waa waa macduur ma aha waxaas wax jira ma aha qof allaale qofkii tajahum ku dhacay waa gaalna sax ma aha qof iyo gaar ahaantiisa loola macaamilaa marka qaar waxaa dhici karta xujajku ay ku oogmeen wahaa kada calaa kulli caqaa'idka iskale baarkaas axmedkaani marka xilliga axmed binu xambalow joogay culammada marka axmed binu xambalna waxay u taqaaneen axmed usunna kanna waxay u aqoon jireen axmed ulbidca saasuu ku magac dheera axmed ulbidca ayaa la dhihi jiray wabnu abi du'aadin ibnu abi du'aad aliyaadiyi labadan du'aad wada waayo inta kalena maxay noqonayaan daawuud waa wix intaa ka socda addabri isxaaqu wاduraydi naxwiyuhum wagayruhu zarandi durayd iyo dabari iyo zarandi ayuu rabaa inuu kuu sheego addabariyu dabari isxaaqu isxaaq weeyaan ayb isxaaq bnu mansuur addabari addabariyu dabari sidaa bidaali la akhriyay yani isxaaq weeyaan wاduraydiyu duraydina naxwiyuhum naxwigoodiigu abubakr ibnu durayd waa midka maqsuurada iska leh abubakr ibnu durayd ka maqsuurada iska leh wagayruhu kayrkiisna zarandiyun zarandi zarandi waa kuwa kale marka waxaad xafidaysaa abubakr ibnu durayd durayd waa isaga isxaaq addabari dabari inta kale zarandiya noqon addabariyu wاduraydiyu wاzarandiyu taas sheegana ibnu durayd laakiin nin wuxuu iska ahaa isagu adiib oo luqawi iska oo ahaa xadiidka isagoo riwaayo ma lahaba hadda laakiin inaad iska ogaato unbuu kugu keena xataa qolooyin kuwa gaalo u keeni doona asmaadooda ila waxaad dhici karta moogta kutubtay ku imaanayaan waxaana kutubtaad dhici karta inay kugu yimaadaan siiraday ku imaan karaan maalan dad gaalo ah asmaadood marka in la ogaado sida loo dabdiyo waa saasay muhiim ku tahay bilfatxi rawxun saalifun wawaahim man qaala duma rawxu bnu اlqaasim rawxun rawx bilfatxi rawxun rawx rawxaasoo bilfatxi ah fatxi lagu yacni kordhig lagu dabdiyo saalifun ku hormaray waay yani culummadii hore haddaad aragto rawx leh u dabdi oo ra'da iska kordhigo tartiib wawaahimun ku wahmiyey weeyaan man qaala qofkii yidhi dumma god ruuxun rawxun ibnuulqaasimi ah rawxu ibnuulqaasim ha la godo qofkii yidhi waa waa gafayey rawx ibnuulqaasim waayaa ruux ibnuulqaasim ma aha culamada marka wixii horeo dhan haddaad aragto ra'da iska kordhig rawx iska dhe xataa rawx ibnuulqaasim uu ka mid yahay ibnu الzabiiri saaxibun wanajluhu biاlfatxi wاlkuufiyu ayضa miluhu ibnu الzabiiri cabdiraxmaan ibnu zabiir saaxibun saxaabi weeyaan saaxibun yani saxaabigii dheh ibnu zabiiri cabdiraxmaan ibnu zabiir saaxibu wa najluhu inankiisana azabiir ibnu cabdiraxmaan ibni zabiir bilfatxi buu ahaaday labadaasoo marka waa bilfatxi ayb ibnu zabiir iyo wiilkiisii cabdiraxmaan ibnu zabiir iyo wiilkiisu azabiir ibnu cabdiraxmaan ibni zabiir bilfatxi zaayda waa la kordhigayaa waa bifatxi zaay wاlkuufiyu kuufi kan loo nisbeeyena waa zabiir isaguna nacam aydan noqode wاlkuufiyu kuufiguna milu isagoo kale weeyaanoo aydan noqode zabiir baa la akhriya cabdiraxmaan ibnu zabiir alquradi iyo wiilkiisa azabiir labadaasaas asafru bالsukuuni fi اlasmaa'i wاlfatxu fi اlkunaa bilamtiraa'i asafar iyo asafru ayuu sheegaya wuxuu ku yidhi wixii magac ah fa'da reeb asafru dheh wixii kunyo ahna see la yeelayaa kordhig fa'da abusafar dheh magaca wixii ahna asafru sidaas asafru bisukuuni buu ahaaday fi lasmaa'i xaal oo magacyada ka mid yahay dhexdiisa u ahaaday waalfatxu kordhigna filkunaa kunyooyinka dhexdeedu ahaaday bilamtiraa shakila'aan cmr وcabdاللaahi najlى salma bاlkasri mac qabiilaة mukarama wاlkhulfu fii waalidi cabdilkhaaliqi wالsulamiyu lilqabiili waafiqi fatxan waman yaksirhu laa yucawalu halkan wuxuu sheegayaa marka salama iyo salima salama iyo salima wuxuu yidhi camrun camar camr bnu salima wacabdulaahi cabdulahi bnu salima najlaa salima salima labadoodii inan ahaa najlaa salima salima labadiisii wiil ahaa bilkasri kasre ayaa la dabdiyey mac qabiilatin qabiiladiina lala qabo qabiilada see la dhahana banuu salima aa leedahay banuu salima waa mucaadi binu jabal iyo jaabir bn cabdillaahi qolada ay ka dhasheen mac qabiilatin lala qaba qabiiladaasoo mukaramatin la maamuusay qabiilo la maamuuso xag allah laga maamuuso id hama daa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyuhumaa waa bani salima iyo bani xaarita waay labadaas qolo dagaalkii uxud inay iska dhaafaanay mar damceen haddana ilaahay baa sugay waa la ammaanayba qur-aankaa lagu ammaanay oo alla wuxuu yidhi id hama daa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyuhumaa ilaahay baa weligood ahay ammaan waay marka wallahu waliyuhumaa baa ammaan mukarama marka halkaas feeriy bani waxaa leedahay banu salima ayb oo marka xadiidkii maalan yaa banii salima diyaarakum tuktab aahaarukum banii salima ayaad akhrinay banii salama ma akhrinaysa wاlkhulfu khilaaf kaa'inun wuxuu ahaaday fii waalidi cabdilkhaaliqi cabdulkhaaliq waalidkiis cabdulkhaaliq bnu salima miya mase cabdulkhaaliq bnu salama khilaafaa ku jira ayb qabiilada marka marka la rabo in qof loo nisbeeyo maxaa la dhahaa marka nin reer bani salima ayaad rabtaa inaad qoladiisa u nisbayso waxaad tiri maalan jaabir bnu cabdillaahi asalimiyi miy asalimiyu miyaad leedahay mase assulamiyu baad leedahay assulamiyu maa leedahay mase assalimiyu baad leedahay bani salima salima halka maad ka qabsanaysaa haada inta iska goysa salimiyun miyaad leedahay mase sulamiyun sulamiyunaa la leeyahay maxaa yeele facilatun uu ku yimid facilatun markuu ku yimaado nisbadeeda marka wuxuu noqdaa yacnii fucaliyun saasoo kale loo keena qiyaaskii marka nisbada kaas isagoo lala aadaya waxaad leedahay jaabir bn cabdillahi assulami salimi ma dhehaysa wاsulamiyu sulami oo lilqabiili kaas oo lilqabiili qabiilada u sugnaaday waafiq waafaji ayuha daalibu ardayahow fatxan fatxo waafaji fatxo sii midkaasoo yacnii marka laamka kordhig oo marka waxaad ku keenaysaa marka laamka iska kordhig ha hoos dhigin haddaad kordhigta marka assulamiyu fulaan ibnu fulaan assulami waman ruuxii yagsirhu hoos dhigo oo laamka hoos dhigo laa yucawalu ay laa yuctamadu calaa qowlihi qowlkiisa lama cuskanaayo muxadisiinta qaar marka asalimiyu dhah ayaa jiraan qowlkaas loo milicsan maayo salaam iyo sallaam ayuu gelaya halkaas salaam iyo sallaam uma intaa kadib salaamun salaam kulluhu dhammaantiis muaqalun weeyaan kulla cusleeye waa la shiday salaamun alla akhriin waa la wada shiday ilaa abalxabri mooyaane xabrigii aabbihiis ma ahane kunya ma aha iska jir ilaa abalxabri caalimkii aabbihiis ma ahane xabrigaa keeba marka cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi bnu salaam ayaad leedahay cabdullaahi bnu salaam hadhehina cabdullahi bnu salaam ilaa abalxabri xabrigii aabbihiis mooyaane maca albiikandiyi lala qabo biikandi moxamed ibnu salaam albiikandiyu ayaa leedahay bilkhulfi xaal oo ahaaday khilaaf dhexdiisa ama bilkhulfi maca alkhulfi khilaaf lala qabo yani ninkan moxamed ibnu salaam albiikandi moxamedkan aabbihiis khilaafaa ku jira qaar waxay dhaheen moxamed ibnu salaam qaar waxay dhaheen moxamed ibnu salaam albiikandi ibnu rajabna risaalo yaruuba ka alifay musanafuu ka alifay ninkan sheekhuulbukhaari aabbihiis salaam miya oo bitakfiif illaam mase waa bitashdiid illaam risaaluu ka alifay wabna ukhtihi ibnu ukhti cabdillaahi bni salaam waay damiirka xaggaas u laabanaya wabna ukhtihi wa ila bna ukhtihi cabdullaahi bni salaam walaashiis kay dhashay mooyaane walaashiis inankeeda ibn ukhti cabdillahi bni salaam salaam isaguna waa la fududayna mac jaddin awow mac jaddi abi caliyin abu cali awowgii lala qabo abu caliyin aljayaani awowgii isaguna waxaa la dhihi jiray salaam sidaas waannasafiyi mac jaddi abi abi nasr moxamed bni yacquub annasafi ninka awowgiisna abuu nasr moxamed bnu yacquub ibnu salaam ayaa la leeyahay kaas wasayidii wajad asayidii jedka yacnii ninkaa awowgiis isaguna salaam weeyaan sacd bnu jacfar ibnu salaam sacd bnu jacfar ibnu salaam yaad leedahay wbni abi lxuqayq ibnu abi lxuqayq ibnu abi xuqayqi de di tahawudi yahuudnimada u saaxiibka ahaa ninkii yahuudka ahaa waxaa la dhihi jiray yani salaam ibnu abi lxuqayq ayb wbni muxamed ibni naahidi iyo ibni muxamed ibni naahid isaguna salaam dheh wa fii salaam ibni mishkamin khulfun qufi salaam ibnu mishkamna khilaaf baa ku jiro salaam miya mase waa sallaam khilaaf baa ku jiro sidaa buu tilmaamay khilaaf baa ku jira marka markuu ku leey salaam ibni mishkam miya mase waa salaam ibni mishkam saas waa khilaafka ninkan salaam ibni mishkam ama salaam dhehdayaaba waa nin kaana khamaaran fi ljaahiliyati khamradou gedi jiray xilligii jaahiliyadu caan ku ahay gabayada carabta waa ku jiraa marka ibnu mishkam marka salaam iyo salaam khilaaf baa kaa asaga ku jira salaamatu buu markaa kadib gelayaa biاllahi towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi slm